bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin salى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alih وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala suuraة اlancaam kitaabu tafsiir min saxiixi imaam اlbukhaari ayaan soo haynay suuraة اlmaa-ida ayuu soo dhameeyey wixii uu ka sheegi lahaa suuraة اlancaam ayuu gela bsm illaahi الرaxmaan الraxiim qaala ibnu cabaas ibnu cabaas waxa uu yidhi uma lam takun fitnatuhum ay macdiratuhum cudurdaarkoodu ma noqonin uma lam takun fitnatuhum ilaa an qaaluu wallaahi rabbina maa kuna mushrikiin yani cudurdaarkoodii ma noqonin ilaa inay dhaaranayaan oo ay leeyihiin mushrikiin ma aanan ahayn maaha wax kale cudurdaarkoodii ma noqonin macruushaatin maa yucrashu waxa la cariisheeyo oo dhismaha kor loo dhiso say u raacraacaan oo saaqsaaqa iyo min alkarni oo geedka cinabka ah iyo wagayri dalika wa huwa aladii ansha'a jannaatin macruushaatin wagayra macruushaat marka macruushaat waxaa laga wadaa kuwa balbalada loo samaynayo oo marka uu raacraacayo geedka sida cinabka loo dhisoo kale cinabka marka la tallaalo saaqsaaq waaye wuxuu u baahan yahay fiilooyina loo xiraa fiilooyinkaas oo marka saarana cariishuu samayna marka hayra macruushaadna waa wixii aan cariish in loo sameeyo u baahnayn oo jiriddiisa ku taagan labadaba alla isagaa ahaysiiyo ayb isaga marka tartiib kuma socdo aayadda suuradda awalkeeda kama bilaabayo walalabasnaa la shabahnaa waxaanu ku shabihi lahayn walalabasnaa calayhim maa yalbisuun xamuulatan wa min alancaami xamuulatan maa yuxmalu calayha wax lagu xambaarto wax korkeeda la rarto marka wa min alancaami xamuulatan wa farshan kuwa marka gaaggaaban oo aan la raranin iyo kuwa la rarto ayaa xoolihii kamida geela iyo dameeraha iyo fardaha iyo ayagu kuwaas waa la rartaa ariga iyo kalena lama rarto waa waa waa farshanta weeyaan ayb xamuulatan maa yuxmalu calayha korkeeda waxuu lagu xambaarto ayaa la yidhaahdaa liundirakum si aan idin digo bihi bilqur'aani aan idinkugu digo liundirakum marka damiirkan iyo u laabanaana ahla ahla maka yani ahlu maka ujeedaa liundirakum bihi waman balag ayb ay ahla maka wayanawna wahum yanhawna canhu wayanawna canhu wayan-wna ay yatabaacaduuna way ka fogaanayaan tubsalu tufdaxu la ceebeeyo wadakir bihi an tubsala nafsu bimaa kasabad waxaad waanisaa ood yani ku waanisaa qur-aankii ku waani waxaana laga cabsanayaa waxay tahay an tubsala nafsu naf inta aan la fadeexaynin ayb ubsiluu ufdixuu weyaan kelmaddan markuu u laabo doonaa macno kalena waa ku sheegi doonaa ayb baasituu aydiihim malaa'igtu ay yihiin kuwa gacmahooda fidsanaayo ayb baasituu aydiihim albasdu addarbu garaacisto gacantay fidsanayaan maxaa laga wadaan waa garaacayaan ayb macnaha marka sidaa weeyaan ayb albasdu darbu ibn abi xaatim ayaa sanadkan wasniyey min hada اlwajhi can ibni cabaas wاlmalaa'ikatu baasituu aydiihim qaala hada cinda اlmowt wاlbasdu darbu ayb tumi basdiga ayb istakhartum adlaltum waad dhumiseen waa kaiiran wax badan ayb yaa mcshar اljini qad istakhartum min alinsi waqaala أwliyaؤuhm min alinsi rabbana اstamtaca bacduna bbacdi wabalagna ajalana اladii ajalta lana istakhartum macnaheedu marka waxaa weeyaan adlaltum kaiiran wax badan ayaad dhumiseen insi badan ayaad dhumiseen jini haddaad tihiin mima daraa min alxari wajacaluu lilahi mima daraa min alxari walancaami jacaluu lilaahi alla waxay u yeeleen min hamaraatihim mirahooda beerahooda oo maalihim iyo maalkooda nasiiban qayb ayay u yeeleen walishaydaanina nasiiban bay u yeeleen xoolahoodii iyo beerahoodii ayay shaydaankiina qayb u nadireen ay shardi ugu galeen allana qaybay shardi ugu galeen oo ay markaa u yeeleen ayb walishaydaani shaydaankii iyo walawhaani awhaantii asnaamtii la caabudayena nasiiban ayay u yeeleen ayb oo meeshaas marka wuxuu leeyahay ibnu abi xaatim ayaa sanadka wasliyey ilaa ibni cabaas tafsiirkan o dhan ibnu cabaas waaye marka wuxuu leeyahay wasaada wuxuu ku daray fain saqطa min hamarihi maa jacaluu lilaahi fii nasiibi الshayطaani tarakuuhu qaybtii ay alla u nadireen qaybtii ay alle u nadireen hadday wax ka soo daataan ama ay wax ka soo bidaan ama dabayl ay soo qaado oo qaybtii shaydaanka iyo awhaanta ay keento tarakuuhu waa iska daynayaan ma celinayaan wain saqطa mima jacaluu lلshayطaani fii nasiib اllaah waxa qaybta shaydaanka ay u qoondeeyeen haddii ay wax ka soo dhacaanoo xagga alleh kay alle u qoondeeyeen oo ku soo dhacana laqaduuhu waa u gurbinayaan shaydaankii bay u gurbinayaan intay uga soo gurbiyaan meesha ayay qaybtiisii kusoo tuurayaan yani macnaha waxaa weeyaan waxa alle xaggiisa ka dhaco waasay uga dhaceen shaydaanka waxa ka dhaco ama asnaamta haddii xagga alle ku dhaco waa lasoo qaadaa shaydaanka wixiisii waa la siinaa ayb marka ilaahay wuxuu leeyahay saaa maa yaxkumuun saaa maa yaxkumuun ayb waxaa dareemaya marka mushrikiintu inay mushrikiin alcarab inay ilaahay yaqaaneen leanna qaybna allah baa iskalahay leeyihin qaybna awfaan waxa ayaga marka ay gaalnimada ugu ka loogu xukumay oo dhiigooda loo bannaystay oo nebigu yacni shi mushrikiin oo ugu xukumayna waxay ahayd inay alla kayrkiis wax ugu daraayeen marka u malaynin inay yani ilaahayba aanay aqoonin marka ilaahayna waxaa u ogolaayeen hayruhu bay laakiin wax la sii jireen hayr marka daciif oo caajis oo tacbaana ma ogolo ilaahay in wax loogu daro qofu axadu isaguba abuuray in wax loogu daro waxbuu kula leeyahay in la dhaho ma ogola arrintaa ilaahay waa ka qiiroonan sida adigaba aad uga qiiroonaysa ninka kuu shaqeeyo ama addoonkaaga inuu maalkaaga kula yeesho ama qof kale oo ajnebi aba inuu maalkaaga kula yeesho sida aad uga qiiroonaysa oo hadda dadka adduunyada jooga waxa ay isku haystaan ama dagaalka ka dhex socdo haddaad dhegaysato nin gar leh iyo ninaan gar lahayn labaduba nin walbaa waxiisa in laga soo aada ma rabo waxayla shirko uma rabo uu leeyahay ilaahay baa marka wixiisa shirkad u rabo ayb macnahaasaa marka ku jira waa macno weyn marka oo qur-aanka in la fahmo u baahan ninka aan xaqiiqdaas fahminna shirkeena ma fahmaayo mushrikiintii carabta waxay ku taagnaayeenna hadday adduunan fahmin qur-aanka ma fahmaayo ayb shirki dhan marka wuxuu u malaynayaa jaahilnimo un inay tahay bis alla oo laga jaahilayaba u malaynayaa akinatan waaxiduhaa kinaan weeyaan ayb wa minhum man yastamicu ilayka wajacalnaa calaa quluubihim akinatan waa jamcu kinaanin kelmad la macno ah buu sheegaa marka waqrun samamun ayb waqrun samanun wjcalna calىa quluubihim akinat an yafqahuuhu wafii aadaanihim waqrun waqrun marka waa maxay sanamun culays xagga dhagaha wa ama alwiqru fainahu اlximlu wiqri waxaa la yidhaha dii lahoos dhigo waawga alximlu inta uu qaado shayga ayb waqrun iyo wiqrun waqrun waa culays wiqrunna waa inta uu xambaari karo shaygan ayb فاlxaamilaati wiqran ayb asaaiir ayb waqrun sanamun وama alwiqru fainahu اlximlu asaaiir waaxiduhaa sطuuraة mufradkeedu waa usquura wa isdaaratun labadaas wahiya turahaatu waa warka oo iska maalayacniga ayb wahiya turahaatu waa sheek xariirta waxaan inaga dhahna sheekooyinka khayaaliga ee aan dhabta ahayn weeyaan marka asaaiir ayb meesha marka wuxuu leeyahay huwa kalaamu abi cubayda ayaa saa ku fasira macmar bnu lmuhanaa qaala fii qowlihi ilaa asaatiiru اlawaliin waaxiduhaa usquuraة waisdaaratn wamajaazuha aturahaatu waa intaha wاturahaatu bidami awalihi watashdiidi الraa'i asluhaa bunayaat dariiq kelmadan iyadan asalkeeda waxaa la dhaha luuqluuqyada waqiila ina taa'ahaa munqalibatun min waawin ayay ka soo gedoontay waasluhaa alwarahu wahuwa اxumqu wahuwa alxumqu alwara asalkeedu marka waxay ka soo gedoontay ta'daani waaw marka wuxuu leeyahay asalkeeduna waa min alwarahi wa huwa alxumqu waa doqonnimada iyo dabaalnimada waaye ayb alba'saau min alba'si ayay ka timid wayakuunu min albu'sina waa waa ahaadaa waa ka imaan kartaa jahratan mucaayanatan yani si cad waa ayb ayb jahratan ay mucaayanatan ayb الsuuru jamaacatu suuratin suuratin jamceeda way ka qowlika suuraة wasuwarun asuwaru dhea الsuwر جamاcaة suuraة suuraة oo la jamciyey ka qowlika suuraة وasuwar oo kale ayb ayb haddaad saad ka dhigta haddaad siin ka dhigta ayb ka qowlika suuraة وasuwar ayb واlاkhtilaafu fي sukuun الwaawi وafatxihana ayb abu cubayda wuxuu yihi yowma yunfaku fi الsuuri yuqaalu inaha jamcu suuratin yunfaku fiiha ruuxuhaa suuradaas ayaa ruuxdeeda lagu afuufaya fatxya waa noolaane bimansilati qowlihim suwaru lmadiinati waaxiduhaa suuratu ayb saasuu sheegay waayahay sarmadan ay daa'iman marka sarmadan waxaa weeyaan suurat lqasasay ku jirta iyada halkan kuma jirto ayb laysa fi hada fi اlancaam wainama huwa fi suurati اlqasas ayb marka shay kastoon go-oynin baa la yidhaahdaa waqaala اlkirmaaniyu kaanahu dakarahaa huna limunaasabati qowlihi tacaala fi hadihi الsuura wajacala اleyla sakanan ayuu u munaasabaynaa marka habeenkii alla wuxuu ka dhigay mid degan ayb marka munaasabadaas uu keena yuqaalu waxaa la yidhaahdaa cala allaahi xusbaanuhu xisaabtiisa ilaahay bay korkiisa ahaatay ay xisaabuhu ayb meeshaana marka wxuu ka fiirinaa tacaalaana bimacnaa calaa weeyaan faaliqu اlisbaaxi wajacala alleyla sakanan washamsa wاlqamara xusbaanan xusbaanan maraamiya wax lagu galo warujuuman wax lagu rajmiyo lagu tuuro lishayaaiini shayaaiinta marka tafsiir hadda bilmacnaa waa ee lafdigaan hadda xusbaanan ma macnaynayo isaga ayb ashamsa waalqamara ayuu alla ka yeelay xusbaanan ay xisaaban buu ka dhigay ood waqtiga ku xisaabataan ayb ee ujeeddo kalena waa u sameeyey oo yani xidigaha iyo kale wax lagu tuuro janna ay ablama falamaa janna calayhi leylu ra'aa kowkaban adlama markuu mugdiyoobo waa habeenkii mustaqarun fi sulbi wa mustawdacun fi raxmi macnaa marka uu sheegaya aayaddii huwa aladii ansha'akum min nafsin waaxida famustaqarun wa mustawdac marka famustaqarunna waa la akriyey famustaqirunna waa la akriyey ayb markaa macnaha waxay tahay alla waa midka hal naf idinka sameeyey famustaqarun yacni makaanu sugnaasha ayaa lakum idinka idin sugnaatay oo marka xaggay ku sugnaanayaan waxaasna waxaa laydinka abuo idinka maxaad maxaad noqonaysaanna marna dhabarka aabbayaalkiin ayaad mustaqar ku ahaydeen ood ku sugnaydeen wa mustawdacun meel la wadiico dhigo oo la ammaano dhigaad yaa idiin sugnaatay oo waa raximka hooyadii ayb oo marna yacnii aabbihiin dhabarkiisaad ku jirteen marna hooyadiin raximkeeda ayaa la idinkaga ammaano dhigay ayb wamustawdacun fi raxim ayb famustaqirun haddii la akriyana faminkumaa la qadaraan faminkum idinkuu idinka mid yahay mustaqirun mid sugnaanaya macnaha waayahay alqinwu marka dadka maraaxishooda loo sheegay aadamay ka imaadeen dadkan kalena ninii naagaa laga abuuray mar waxaa jirtay adigaana dhabarka aabbaha inaa isaga jirtay oo manidii lagaa abuuray aabbaha dhabarkiisay ku sugnayd waa ka soo tagtay dhabarkii baa laga keenay riximkii hooyadaaya haddana lagu lagugu hakiyey muddo sagaal biloodaad meeshaas ku jirtay oo meeshaasa ammaano lagaaga dhigay alla ammaano kaaga dhigay uu kugu dhaafay kadibna waa waa soo baxday waa kan marka waa ordaysaa haddana oo haddii lagu yidhaa ilaahay ka cabso iyo wa rabbiga weyn ee intaa ku soo marsiiyey ka cabso waa san taagaa bani aadamka ayb waidaa qiila lahu itaqi illaaha akhadathu اlcizatu bilismi faxasbuhu jahannam dadka marka ma fiirinayaan qudradaas ilaahay ee weyninka badan ma fiirinayaan badana shaydaankaa ka indhatiraaya makiinad xunoo qof soo sameeyey iyo aad loogu tadabburaan dadka zamankan jooga makiinadahay aad ugu tadabburaan laakiin iyaga abuuristoodii ma ku tadaburayaan shaydaanku balfeer isagula dagaalamaya bani aadamka alqinwu alcidqu weyaan alqinwu waa laanti alcidqu waay laantimireed wاlihnaani muhanuhuna qinwaan waay wاljamaacatu jamcuna ayda qinwaan waay qinwun waa mufradkii laba ka dhig haddii lagu dhaho qinwaan ayaal jamac ka dhigna qinwaan leh maxay ku kala duwanaanayan marka qinwaantu inay jamac tahay inay musanno tahay maxaa lagu kala fahmaana waxaa lagu kala fahmayaa calaamadda marka lagu dhigo xarakada oo qinwaan marka ay jamac tahayna dadamo iyo yacni iyo fatxa iyo yaa saaranayso laakiin markay musanno tahay nuunku waa hoos dhigmaa ayb haadaani qinwaana haadaani qinwaanin qinwaanin alaleeya haadaani qinwaani jamc dii ka dhig lagu yihahda qinwaanun aa leedahay qinwaanun waa jamc le jamcu tagsiirka damaa lagu rafciyaa qinwaan haddii laakiin musano laga dhig alif itnaynka calaamad noqonaya nunku waa iska hoos dhigma lanna musanaha yacni waxaa weeyaan nuuntiisu waa waa la hoos dhigaa soo maa zaydayni iyo kale nacan wa nuunu maa uniya walmulxaqu bihi bicagsidaa kastacmaluuhu fantabih nuunta marka iyada kaas jamcumudakar saalimka waa kor dhigan yahay nuunkiisa taniyaduna nuunkeedu waa hoos dhigan tahay ayb ayb waayahay taa un baa lagu kala garo karaa marka milu silwin wa silwaani wa silwaanun fiiri midda dhexe wa silwaani ayuu yidhi leanna taniyawa wa silwaanun ayuu midii dambe yidhi jamcu ou ka wadaa nuuntaas xarakada fuusho un baa ku fahmeye haddii la waqfiyo oo ninku uu ku istaago qinwaan silwaan uu ku yidhaa inuu musano ka wado inuu jamc ka wado ma dareemi kartid xarakay haddaad tiri alla kaa fahmay ayb malakuutun kadalika nuuri ibraahiima malakuuta asamaawaati waalardi malakuutun wa mulkun wasnigeedu raba inuu kuu sheego rahabuutun raxamuutun waan oo malakuutun rahabuutun waa facaluut ayb wayuqaalu waxaa la yidhaahdaa oo dadku iska dhahaan yani xikmad amamah waaye turhabu in lagu cabsi geliyaa khayrun ka khayr badan min an turxama in lagu daayo layska kaa dhaafo in lagu cabsi geliyaa ka fiican min an turxama bacdu nusakh waxay qorayaan raabuutun khayru min raxamuut mid ku cabsi gelinayaa kaaga fiican mid adiga ku dhahayo waa waa ammaan gashay dhib male ayb wain tacdil wain tacdil kula cadlin laa yu'khad min haulaa'ika aladiina ubsiluu wain tacdil tuqsid waa haddaad cadaalad samayso laa yuqbalu minha fii dalika alyowm lama aqbalaayo buu leeya maalinkaas furasho ayb ama اshtamalat calayhi arxaamu اlunhayayn ayb waxay tahay ثmaaniyat aswaaji min الda'mi اثnayni wamin almaczi اثnayni qul aذakarayni xarama am اlunhayayni ama اshtamalat calayhi arxaamu اlunhayayn yacni hal tashtamilu miyay koobsanaysaa ilaa calaa dakarin aw unhan nin ama naag yacni lab ama dhadig maana caloosha wax ku jira ma wax kalay noqonayaan ayb falima tuxarimuuna maxaad u xarimaysaa bacdan qaar wa tuxilluuna bacdan qaarna aada u xalaalaynaysaan neefkan calooshiisa waxa ku jiro ama waa lab ama waa dhadig ayb meeshaas marka yani wuxuu leeyahay ayb qaala alfaraa yuqaalu yaquulu wuxuu leeyahay ajaa-akum الtaxriimu waxaana aada iska xarimaysaan ma wuxuu ka yimid fiima xaramtum min aلsaa'ibati wاlbaxiirati wاlwasiilati wاlxaami'a min qibali اdakarayni miyaa keenay labada lab am min alunhayayni mise dhadiga fain qaaluu hadday dhahaan min qibali dakari buu ka yimid laazima taxriimu kulli dakar waaye lab kastaa ina iska xarimtaa iya saasaa ku laazimayso aw min qibali unhaa mase dhadiga miyaa miyay ka timid xoolahan aad leedihin lama isticmaali karo dhadiga miyaa sabab u ah hadday yidhaahdaan haa dhadig kastaa inaa iska dhaaftaan marka fakadalika maxaad u leedihiin marka tanna waa dhaafaynaa middanna waa waa waa maalanaynaa ayb wain qaaluu hadday yidhaahdaan min qibali ma shtamala calayhi raxim raximka iyo ilmogaleynka dhadiga ilmogaleynka yacni dhadiga waxa ku jira ee uu koobay yaa keenaya haddii ay leeyihiinna lazima taxriimu اljamiic de kulligood markaa de waa ilmogaleynka waxa ku jira ama waa raximka ama lab ama dhadiga baa ku jiraayo midkooda waxaa u leedihiin marka saas waana ayb ama اshtamalat calayhi arxaamu lunhayayn ayb yani hal tashtamilu ilaa calaa dakarin aw unhan miyaa maaha wax kale miyay koobsanaysaa falima tuxarimuuna bacdan watuxilluuna bacdan qaar maxaad u xarimaysaan qaarna aada u xalaalaysanaysaan ayb masfuuxan muhraaqan dhiig la qubay oo la daadiyey qul laa ajidu fima uxya ilaya muxaraman calaa طaacimin yaطcamuhu ila an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan masfuuxan tufasira dhiig marka qubanaayo shubmaayo ayb sadafa acradahu faman adlamu man kadaba biaayaati اllahi وصدف عنها أي أعرض عنها أبلسوا أويسوا لقوسيو أبسلوا أسلموا لديبو معنى لبعض وهكذا نفع الله ديبو استهوته أي أضلته أي أمسيه تمترون تشكون أكو شكليسان يقال وحال على الله حسبانه أي حسابه طيب كلمات يعني ضنبه بالله وزي مركب oo suuradda ku jiro ayuu dabada ka maray markaasuu kuu sheegay ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan wacindahu mafaatixu اlgayb laa yaclamuha ilaa huu alla agtiisa waxaa ah qeybka furayaalkiisa laa yaclamuhaa ilaa huu mafaatix marka waa jamcu miftaxin alaalat alatii yuftaxu bihaa milu min jalin wamanaajil wahiya lugaة qaliilaة fi اlaala ismu اlaalaha miftax waa ku yaryahay mifcaalkaa ku badan mifcaal miftaax ayaa laleeyahay ayb ayb aayaddaa marka macnaheeda qaala xadaanaa cabdاlcaزiiz bn cabdillaahi wahuwa اlweysiyu qaala xadaanaa ibraahimu bnu sacdi can ibni shihaabi can salim bni cabdillaahi can abihi ana rasuula اllahi sal ly slm qaal mafaatiixu lgaybi hamsun qeybka furayaalkiisu waa shan in allaha cindahu cilmu saaca wayunazil اlgayfa wayaclamu ma fi اlarxaam wma tadri nafsu maada taksibu hada wma tadri nafsu biayi ardin tamuut ina allaha caliimu khabiir marka aayaddan ancaamna waa duubduubtay aayatu luqmaanna waa tafsiilisay intaas waay wax kugu fasirayo wacindahu mafaatixu اlgayb laa yaclamuha ilaa hu mafaatixu اlgayb marka maxay yihiinna shan waa mafaatixu اlgayb aayat luqmaana sheegtay marka shantu marka waxay tahay in allaha cindahu cilmu saaca saacada cilmigeeda ilaahay maa cid kale ma oga ayb in allaha cindahu cilmu saaca wayunazilu اlgayfa roobka waqtiguu soo da-aayo alla maa cid kale ma oga dadku waa iska odorosaan waa iska qiyaasaan laakiin cilmi iyo ogaal uma laha ayb waxbay odorosayaan ma dhacayaan daqiiqadda dhibicda koowaad ay dhulka kusoo daadanaysa nin sheegi kara m ma laha kuwa wax qiyaasaya waxay leeyiin maanta maalin roob waayo wallaahi ayb maalin roob waayo laakiin roobka goormuu soo da-aan daqiiqadda oo dhulka dhibicda ugu horreysa ay ku dhacaysa ma garanayo soo ma fahmi ayb wayaclamu maa fi اlarxaam raximka waxa ku jirana alla un baa og waa intaan malaga la ogeysiinin baa laga hadlaan yaa laga wadaa oo yacnii manida marka raximka lagu shubo manidaas wiil meemas waa gabar qof yaqaan mala waagii la ruux loo yeelo oo malaga la ogeysiiyo ee afar bilood ou dhaafo ayaa masawir iyo wax lagu ogaan karaa masawir iyo waxbaa lagu ogaan karaa markaas marka midda alla uu sheegaayana waa qabla waxaa weeyaan intaan malaga la ogeysiinin la cid og ma laha ayb wamaa tadri nafsu maada tagsibu qadan naf berri waxay kasbanayso ma oga qofkaan marka barnaamiju iska degsanaa laakiin haddii la yidhaha berri markaad albaabka ka baxdo qofka ugu horraysood arki doonta yaa waayo ma garanayo wamaa tadri nafsun biayi ardin tamuut nafi ma oga meeshay ku dhiman doonto ayb ninaad haddii la su-aal xaggee meela ku dhimana ma sheegi kara nin baa waxaa laga soo dalaabinaa meel dherir badan dherir badan dhul weligiis ounan imaanin buu imaanay dhimashadiisaa ku qoran dhimashadiisii baa ku qoran allahu mustacaan bani aadam marka qorsho la-aan may kula tahay inay qorsho la-aan inay iskaga socoto ninkaan iska socdo may kula tahay maya xadiid abi caza fii musnad imaam axmed baa wuxuu ahaa ina allaha tacaala idaa araada qabda ruuxi cabdin allah hadduu doono addoon ruuxdiisa inuu qaato biardin dhul inuu ku qaato jacala lahu ilayha xaaja ilaahay dhulkaas buu dan u gelinaa u ordaag xataa hadday viisada ka xayirnaa jirtay ma ka xayir maysa markaas waa dadaala wa dadaala wa dadaala wa soo helaana ilah meel fiican inuu nagu afsano iyo si fiican iyo kaatado fiican aan weydiisanayna ayb waxba isuguma filmin ina allaha caliimun khabiir alla waa mid cilmi badan oo ogaal badan oo haddana baatinka og oo gunta hoose og oo khibrad badan ayb marka aayaddan luqmaan ayuu wuxuu ku fasiray aayaddii yani aayat lancaam baa isfasira qur-aanka baabuna hada kani baabun baab weeyaan qul huwa alqaadiru calaa an yabcaa calaykum cadaaba min fawqikum yalbisakum yakhliqakum waa kiin dhex gelinaya min aliltibaasi isdhexgalka isdheeh marka ow yalbisakum shiyacan waa isku kiin dhex darayaa markaasuu idin qaybqaybinaya arrinkiinibaa marka yanii laysdhex gelinayaa markaas baad yanii kadib koox koox noqonaysa ayb ylbis yalbisuu yakliquu ayb aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum waayahay shiyacan firaqan koox koox ayb qaala xadaanaa abu nucmaan wa huwa moxamed bn اlfadl asadusiyu qاaل xadaثna xmاad بن زaydi عan cmr بn dinar عan jaabiri radي الlه عanهu qaal lama naزlat hadihi الآayaةu aayaddaani markay soo degtay qul huwa اlqadiru عlى an yabcaثa عlaykum cadاabا min fawqiكm qaala rasuulu الlahi sal اه slm rasuulku wuxuu yidhi acuudu biwajhika wejigaagan ilaahu magan galay marka acuudu biwajhika waxaa laga qaadanaya marka wejiga alle sifo ilaahay leeyahay inuu yahay haddii uu makhluuq yahayna waxa la magan galayna makhluuq lama magan galeenba ilaahay unbaa la magan galaa marka wejigu waa tilmaan oo alla isagu leeyahay ilaah wejigaagaan magan galay qaala waxa uu yidhi ow min taxti arjulikum qaala waxa uu yidhi qaala wuxuu yidhi alla ow min taxti arjulikum ayuu alla awoodaa lugihiinna hoostooda inuu cadaab idinkaga keeno qaala acuudu biwajhika ilaah wejigaagaan magan galay aw ylbisakum shiyacan koox koox ayuu idin qaybinayaa wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin qaarkiin qaarka kale dhibkooda ayuu dhadhan siinayaa qaala rasuulu lahi sal l slam nebigu wuxuu yihi hada ahwalu midaanaa fudud ow haadaa aysar ama middan baa fudud marka ummaddan waxaa lagu ciqaabay bacdi riwaayaatna nebigu waa isku dayey xataa tan inaynan dhicin laakiin waxaa la yidhi maya waa dhacee tan ilaahay baa qadaraya saas macnaa dadku inay kooxa kooxo noqdaan oo ay isdagaalaan weliba ibnu cabaas wuxuu yidhi ow yalbisakum shiyacan ay firaqan waaxzaaban wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdinna waxau yidhi yukafiru bacduhum bacdan qaarkood qaarka kala gaalaysiinayaan oo markaa ay isdilayaan ayb marka meeshaan marka ow min taxti arjulikum waa laga yeelay saasaad moodaa marka kasfi lugihiina hoostooda inuu alla cadaab idinkaga keeno awoodaa de waa in dhulka laydinka laydinla gooyo ee meerka daahirka waxaa ka muuqanaysa sooma inaan dhulgoyn lagu cadaabeynin ummaddan saasaa ka muuqanaysa haddana dhulgoyn waa dhacdaa see loo jamcinaya waxaa loo jamcinayaa bay culamadu dhaheen xadiidka thawbaan waxaa ku jirtay ilaahay nabigiisa wuxuu siiyey cadow inuunan tirtirin ayaga dhan haddana waa kuwa aragnaayo cadowgii dad muslimiintii ka mida inuu qabsanaayo ou laynayo ou dhibaataynayna waa ujeednaa marka waxaa la yidhi shayga nebiga laga ogolaaday waxay tahay ummaddoo dhan inay ku tirtiranto dhulgariid ama dhulka inuu la go-o ma dhacayso midda dhaci kartaana waxay tahay qayb ka mida inay asiibto oo asiibo waa laga yaabaa weliba akhiri zamanka axaadiista waxay tilmaamayaan dhulgariidka iyo khasfigu inuu badanayo tarjamada marka xadiidku waa ismudaabaqeynaya baabun ay hada kani baabun baab weeyaan walam yalbisuu iimaanahum bidulmin aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum aan ku dheyhin iimaankooda bidulmin dulmi kuwaas waa kuwa badbaadaya ayb badbaadadana marka cadaab inay ku waaraan bay ka badbaadayaan qال xadaثnii mحamed بن bشhاar whuو bndar qal xadaثna بن أbي عadي عan شhucbة عan سulayman عan إbrahيma عan clqmةa عan cabdاللahi رadي الlه عnه qاal lma نزلت وlam ylbsuu إimaanhm bظulm qاala أصxaabuhu nabiga أصxaabtiisu waxay yidhaahdeen وأydunaa lam yظlm oo keennee baan dulmi samaynin fanaزلت ina شhirka laظulm caظيim shirkigu waa dulmi weyn iyay marka waxay u qaateen dulmiga macsida in laga wado waa soo gelay dabcan macsida dulmi waa tahay laakiin aayaddan dulmiga loo jeedo macsida inaynan ahayno shirkiga uu yahay ayuu nebiga tusay salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi ayb riwaayo kaleo soo marnayna waxay dhehaysaa alam tasmacuu qowla alcabdi الsaalix ina shirka ladulmun cadiim baabu qowlihi wayunusa waluuطa wakula fadalna clى اlcaalamiin qال xadaثna mحamed بن bشhاar huwa bndar qal xadaثna بن mahdiي qal xadaثna شhucbaة عan qتاadaةa عan abi الcaaliية qaal xadaثnii بن cami نabiyiكm nebigiina ina adeerkiis wuxuu ii sheegay yعni بن cabaas buu u jeedaa radي الlه عanهma عan النabiyi slى الlه عlيه وsلم qaal maa ynbagii لcabdi adoon uma haboona an yaquula inuu yidhaahdo ana aniga khayrun min yuunusa bni mattaa yuunus baan ka khayr badanahay inuu yidhaahdo addoon uma habboona yanii yuunus waxaa si gaara loogu soo qaaday marar badan uuna soo maray xadiidkan walaa takun ka saaxibi ilxuut oo nabiga sal l slam baa waxaa layidhi ha ahaanin yuunus oo kale ha noqonin marka qof baa laga yaabaa inuu is yidhaa maadaama layska reebay sidiisoo kale in la noqdo ee inuu yidhaahdo dee anigi ma degdegin waa sabray yuunus waa ka khayr badanahay inuu saa u maleeyaa la diidan ayb inkastoo sidaa la yidhi haddana adigii oo aan rasuul ahayn rasuul ma ka khayr badnaa kartid ayb qaala xadaanaa aadam bnu abi iyaas qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranaa sacdu bnu ibraahim qaala samictu xumayda bna cabdiraxmaan bni cawf can abi hurayrata radi allahu canhu can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam qaal maa yenbagii licabdin addoon uma habboona an yaquula inuu yidhaahdo ana khayru min yuunusa bni matta baabu qowlihi ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadi qowlkaa macnihiisii buu u baabyahay qala xadaanii ibraahim bnu muusa qaala akhbaranaa hishaamu ana bna jurayjin ahbarahum qaala akhbaranii sulaymaan laxwal ana mujaahidan akhbarahu anahu sa'la bna cabaas ibna cabaas buu su'aalay afii saad saddatun suuratu saad sadda miyaa ku jirto faqaala nacam buu yidhi haa uma talaa wuxuu akhriyey wawahabnaa ilaa qowlihi laga gaaro fabihudaahu muqtadi uma qaala waxauu yidhi huwa daawuud minhum nebiyadaas nebiga la amray inuu ku dayduu ka mid yahay mar haddii isagu daawuud uu sujuuday nebiyullaahi daawuud nebigana inuu ku daydaa la amray markaa waa sujuud iyadana ayb meeshaa laak waa laysku khilaafayo waxaa laysuu khilaafay rasuulka inuu ku cibaadaysto sharcigii ummadihii ka horreeyey miyuu ku waajib miyay ku ahayd oo yacnii sharcigii ummadihii ka horreeyey inuu ku cibaadaysto ilaa wax nasakho la helo miyaa sidaas miya xaalku uu ahaa mase ama naasikh halla hel amayaan la helin sharcigii ummadihii hore inuu ku cibaadaysto laazim kuma ahayn masale marka khilaaf ku jira marka arrinkanna wuxuu u khuduuca masaladaas ayay u khuduucaysaa ayb marka culimmada qowlka labaad qabtoo kale waxay leeyihiin masaladu waxay tahay fabihudaahu muqtadihi waxaa loo jeedaa wixii sharcigiisa ku waafaqo kudayo iyaga samayna wuxuuna sharcigiisa waafaqin laakiin oo muwaafaqo aynan imaanin may waa sharci gaaru nabigu leeyahay sala allahu alayh ali wasalam saasay dhahayaan baabun wacala ladiina haaduu xaramnaa kula dii dufur wa qaala bnu cabaas kula dii dufurin albaciiru wاlnacaamatu waa gorayada iyo ratiga iyo geeli alxawaayaa almabcaru saalada ama yacni digada meesh makaankeeda meesha ay digada ku jirto digadana meeshay ku jirto waa mandhicirka soo maaha ayb mandhicirkii baa marka ayb aw alxawaayaa uur ku jirta mandhicirtaa laga wada mandhicirka meesha ay digadu ay ku jirto ay ka soo dhacayso wa qaala hayruhu haaduu saaruu yahuudan wacala aladiina haaduu kuwii yahuud noqday waama qowluhu hudnaa inaa hudnaa ilayka tubnaa waa ilaah waa ku towbad keennay haa'idun taa'ibuhu qaala xadaanaa cumru bnu khaalidin qaala xadaanaa leyt can yaziida bni abi xabiibin qaala caطaa samictu jaabira bna cabdillaahi radia allahu canhuma samictu nabiya sal slama qaal qaatala allahu lyahuuda yahuud allah lacnado lamaa xarama allahu calayhim alla markuu ka xarimay shuxuumahaa baruurteeda jamaluuhu way dhalaaliyeen uma baacuuhu way iibiyeen faakaluuhaa way cuneen markaas tarjamada xadiidkuaas mudaabaqaynayo wacala aladiina haaduu xaramnaa kula dii dufur wmin albaqri wاlhanami xaramna calayhim shuquumahuma ila maa xamalat duhuuruhuma aw ilxawaaya aw makhtalata bicad ayb iyagii marka baruurtii laga xarimay waa diideen oo way dhalaaliyeen markaasay gadeen lacagtii bay cuneen da shaygii lagaa xarimay haddaad toos u cuntay haddaad si aan toos ahayn aada u cunto waa isku mid ayb baabu qowlihi tacaala walaa taqrabu اlfawaaxisha maa dahara minha wmaa baطan ayb xunina ha u dhowaaninina dunuubta foosha xun waxa muuqdo iyo waxa qarsoon qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu can camrin can abi waa'ilin can cabdillaahi radia allahu canhu qaal ibnu mascuud waayo laa axada axad ma jira aqyaru min allaahi alla ka qiiro badan axad alla ka qiiro badan ma jiro walidaalika inuu qiiro badan yahay darteed ayaa xarama alfawaaxisha dunuubta foosha xun oo u xarimay maa dahara minha wamaa batan walaa shay-a shay ma jiro axabbu ilayhi alla agtiisa loo jacayl badan yahay laga jecel yahay almadxu ammaanta min allahiwalaa shay-a shay ma jiro axabbu ilayhi agtiisa loo jacayl badan yahay almadxu ammaanta min allahi alla looga jacayl badan yahay ma jiro yanii ammaanta qof alla ka jecel ma jiro walidaalika saa darteed ayaa madaxa nafsahu alla uu naftiisa u ammaanay ayb qultu waxaan ku idhi buu yidhi abuwaail baa dhahay samictahu waxaa dhahaya yani shucba camr bnu dinaar baa dhahaya samictahu min cabdi abuwaail buu ku dhahaya ma ka maqashay min cabdillaahi qaala nacam buu yidhi haa qultu warafacahu nebigu muu u kor yeelay qaala nacam buu yidhi haa nebigu u kor yeelo hadalkan waxaa yidhi waa rasuulka sala allahu calayh waali wasalam baabu qowlihi halumma shuhadaa'akum lugatu ahli اlxijaaz halumma lilwaaxidi wاlitnayni wاljamci ba iskale ahluxijaaz iyaga luqadooda halumma mufrad jamac muhana kulli wayta laba nin daad u dhawaaqaysa halumma hal hadaad u dhawaaq halumma dad badan halumma ayb qad yaclamu اllahu lmucawiqiina minkum wاlqaa'iliina liikhwaanihim halumma ilayna lugatu ahli اlxijaaz yaana qur-aanka uu kusoo degay ahlulmajdi laakiin iyaga waa waxay gelinayaan damaa'ir halumma halumii halummaa halumuu halmunna saasay dhahayaan wakiilun xafiidun mid ilaaliyo muxiidun bihi koobo qubulan jamcu qabiilin ayb walow ananaa nazalnaa ilayhim alkitaaba ilayhim almalaa'ikatu waxasharnaa calayhim kula shayin qubulan maa kaanuu liyuminuun qubulan taas ayb jamcu qabiilin wاlmacnaa annahu duruubun lilcadaab yacni noocyo oo cadaab ah ayaa laga wadaa kulu darbin nooc kasta oo minhaa cadaabkaa ka mida qabiilun ayb waxasharnaa calayhim kula shayin qubulan maa kaanuu liyuminuu ilaa in shaa allah iyo aayado kale u jeedaan waxasharnaa calayhim kula shayin qubulan ayb yani cadaab kale duduwan ayb mucaayanatan waa lagu macneeya qibalan waa lawaa la akriyay qibalan ay mucaayanatan ay u arkaan zukrufa alqowli kullu shayin shay kastoo xasantahu aada qurxiso wasayantahu aada muunayso wa huwa baatilun baatilna ah fa huwa zukrufun shay kastoo baatilo laakiin adig aada dhoodhoobto ood qurqurxiso waa zukruf xuraha marka inuu ka sheega yani uu yidhaahdo wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaaiina alinsi waljini yuuxii bacduhum ilaa bacdi zukrufa alqowli guruuran wa xarun xijrun xaraamun xijrun macnaheeda kuu fasira xaraamun wa kullu mamnuucin shay kastoo la diido fahwa xijrun maxjuurun waalxijru kullu binaa'in banaytahu dhis kastood dhisto shay walbood wareejisana waa la dhahaa xijrun wa yuqaalu lilunhaa dhediga waxaa la yidhaha min alkhayli fardahana waa la dhahaa xijrun ayaa la dhahaa wayuqaalu lilcaqli caqligana waxaa lagu magacaabaa xijrun hal fii dalika qasamun lidii xijrin soomaa lidii caqlin lianna caqliga waxbuu kaa celiyaa isaga u caqli jirinna wax kaa ceshmaaya mala ayb xijrun wa xijan xijanna waa la yidhaha caqliga yaadawi lxijaa yaadawi lcuquul wa ama alxijru fa mowdicu hamuud reer hamuud meeshay degi jireenna waa la dhaha walaqad kadaba asxaabu lxijiri اlmursaliin wamaa xajarta calayhi min alardi wax aada wareejiso ood dadka ka celiso ee dhulka ana fahuwa xijrun way wa minhu kan ayaa sumiya waxaa loogu magacaabay xadiimu lbeyt xijran ayaa loogu magacaabay waana soo marnay xijru ismaaciilka kaأnahu mushtaqu min maxduumin xadiim waxaa laga keenay maxduum waa faciil bimacnaa mafcuul waa ka soo hadalneedda ka hor miثlu qatiilin min maqtuulin laga keenay وأmaa xajru اlyamaamati fahuwa manzilun waa meel la dego ajruyama xajru اlyamaama intaas dhan marka wxuu fasiraa ayb xarun xijrun qalu hadihi yani huwa xarun xijrun laa yaqcamuha ilaa man nashaa aayaddaas وqaaluu hadihi ancaamu وxarun xijrun ayuu macnaynaha baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yanfacu nafsa iimaanuha aayadda yani meesha aakhirka suuradda hal yanduruuna ilaa an taأtiyahum اlmalaa'ikaةu ow yaأtiya rabuka ow yaأtiya bacdu aayaati rabbik yowma yaأti bacdu aayaati rabbika laa yanfacu nafsa iimaanuha lam takun aamanat min qablu ayb qala xadaanaa muusa bn ismaaciil qala xadaanaa cabdulwaaxid qala xadaanaa cumaaratu qala xadaanaa abu zurca qaala xadaanaa abu hurayra abu zurcaan marka abu zurcata bnu camr bni jariir bni cabdillahi اlbajali qaala qaala rasuulu lahi sal l slama laa taquumu saacatu saacadda ma dhacayso xataa tadluca ashamsu min maqribihaa ilaa ay qoraxda ka soo baxdo meesha ay u dhacayso faidaa ra'aaha annaasu dadku hadday arkaan aamana man calayha wuu rumaynayaa dhulka korkiisa qofka joogo fadalika kaagaasi xiina laa yanfacu nafsan iimaanuha lam takun aamanat min qablu weeyaan waqtigaas naf aan iimaan lahayn hadday hadda soo islaamtana inugu laga aqbali maayo mid awal gelabgelab ahayd oo iimaan lahayd laakiin dhaaco aan samay jirinna markaas inay dhaacada u soo xaydxaydato ma laga yeelayo qaala xadaanii isxaaqu qaala akbaranaa cabdurasaaq ayb isxaaq ibnu nasr weeyaan waqeyla isxaaq ibnu mansuurna waa la yidhi ayb ayb laakiin waxaa xoog badan isxaaq ibnu nasr inuu yahay qala akbarana cabdurazaaq wahu bnu hamaam qala akbarana macmarun can hamaamin can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam laa taquumu saacatu xataa tatluca ashamsu min maqribiha ilaa qoraxda ay meesha u dhacda ka soo baxdo saacadda ma dhacayso fa idaa dalacad hadday soo baxdo ay galbeed ka soo baxdo wara'aaha naasu dadka ay arkaan aamanuu ajmacuuna kulligood waa rumaynayaan wadalika xiina waana goorta laa yanfacu nafsan iimaanuhaa uma qara'a alaaya aayaddii buu dabadeed akhriyey wabillahi towfiiq sal l slam alay